tobabarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka jubbaland ayaa lagu qabtay degmada kismaayo waxaa loo qabtay saxafiyiin ka howlgala magaalada kismaayo iyadoo la bari doona sida ugu habboon ee loo tabiyo wararka ku aadan waxyigelinta gudniinka fircooniga wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi oo dahfurtay tobabarkan ayaa ka waramaysa hadafka ay u qabteen tobabarkan marka bulshada in gudniinkii sharcigiisii la dhameeyey sharciga maanta uu maraayo in lagu dhaqmo ciddii u gudbin lahayd oo ka dhaadhicin lahayd oo u sheegi lahayd waa idinka wax caafimaad qabtaa tihiin oo bulshada u shaqaysa sida aan ka warhayno oo wax fiican u tabisa oo tafatiran oo la sifeeyey oo la tafatiray oo bulshada ay ku qanci kartaa maalin walba idinka soo baxa marka buuggii iyo sharcigii aan rabnay dhaqangelintiisa inaan bilowno waxaan rabnaa inaad idinka ka noqotaan lambarka koowaad si bulshadeenna uu u gaaro gabdhaheenna ay u helaan badbaado ay ka badbaadaan tacaddigii u geysanayay oo ahaa gudniinka gabdhaha waxyeeleeya sida aan ka warayno gudniinkaas wuxuu naga galaaftay gabdho soomaaliyeed oo reer jubbaland ah oo maanta wax ku ool ahaan lahaa ama waalidiintooda anfici lahaa ama dalkooda iyo diintooda anfici lahaa yaa wuxuu sabab u noqday inuu bahalkaas dilo oo uu dhulka la galo oo maanta aakhare ay jiraan iyada oo lagaga baaqsan karay iyada oo aanan maarata xaq aysan u lahayn gabadhaasi inay u dhimato dhib uusan ilaahay keenin ee in loo geysto marka saa darteed waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan ood bulshadeenna waxaan ognahay inaad si fiican u isticmaashaan aaladda tictokga facebookga iyo dhammaan meelaha lagu xiriiro oo dhan marka in maaragtay uu xaaraan yahay oo mamnuuc yahay oo ilaahay uusan ogoleyn ee sharci laga soo saaray ee maxkamad la isku saaraya ee ciqaabo ciqaab ee ka dhalanaysa ciddii maxay ahayd ee ku dhaqaaqda inaad bulshadeenna aada gaarsiisaanaan maanta ee ku saabsan yahay sibinaarkeenna waan sii wadi doonaa meel walbaan geen doonaa geed walbaan geen doonaa tuulo walbaan geen doonaa meel walba oo bulshadeenna ay ku kulmi doontaa ayaan sharcigan geen doonaa haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka ilaahay idinkiisa idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad shaqada ugu fiican aad aad ka qaban doontaan haddii al yidhaahdo aada iyo aada u mahadsan tihiin shirkeennana wuu noo furan yahay maalmahana waxaan un kusii dhex jiri doonaa bulshada iyo qaybaheeda kala duwan maantan idinkaa nasiib u yeelateen inaan isi soo hor fadhiisanno si kastaba tobabarkan ayaa ku soo aadaya xilli dalka ay ka socdaan wacyigelinta gudniinka fircooniga saameynta badan ku leh haweenka soomaaliyeed